إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله إلهي بقى سبحانه وتعالى dhmaystiray nebigeenii moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ilaahay ku dhamaystiray cilmigii u qiimaha badnaa uu ku soo dejiyey wuxuu ilaahay ku dhamaystiray iimaanka u sareeya wuxuu ilaahay ku dhammaystiray toosnaanta u badan wuxuu ilaahay ku dhammaystiray akhlaaqda wanaagsan wuxuu noqday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mid dadka oo dhan deeqay buu noqday cilmi ku deeqay dacwad ku deeqay nasteexo iyo talo wanaagsan ku deeqay wuxuu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka oo dhan mid ku deeqay akhlaaq fiican iyo aadaab wanaagsan dadkao dhan wuxuu ku deeqay mid walba inuu siiye xaqiisii mid yar iyo mid weyn rag iyo dumar gaal iyo muslim noocyada dadka ee kala duwan wa kaana lahu calayhi الsalaatu wasalaam fii kuli baabin min abwaabi اlxayaati hadyu naafic baab kasta oo ka mida ama qeyb kasta oo ka mida qeybaha nolosha nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku lahaa sunne wuxuu ku lahaa dhaqan wanaagsan oo dadka diintooda iyo adduunyadooduba ay hagaagaysa hadday kaga daydaan wuxuu ku lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam camal fiican oo ku salaysan cilmigii qiimaha badnaa ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo dejiyey waxaynu in kooban ka tilmaami doonaa hadyu nabiyi calayhi salaatu wasalaam fi tacaamuli maca sigaar dhaqankii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu kula dhaqmi jiray kuwa yaryar ubadka yaryar nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ubadka yaryar waxa uu kula dhaqmi jiray dhaqan gaar ah oo sunnihiisa iyo axaadiida nebiga aada iyo aada uga dhex muuqda axaadiidaasi oo tilmaamaysa dhaqankaasi inuu ahaa mid qorshaysan inuu ahaa oo ku talagelkiisa leh nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ubadka yaryar waa u naxariisan jiray waxaanuu la dhaqmi jiray si ay dabacsanaani ka muuqato ummaddana taasuu ku dhiirigeliyey ilaa uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laysa minaa man lam yarxam sagiirana naga mid ma aha qofka aanu naxariisan ka yar ee ka da-da yar nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam naxariista iyo dabacsanaanta ubadka yaryar uu hayo waxa uu ku muujiyey ficilo iyo dhaqamo waxaa ka mid ahaa annahu kaana yuqabilu sigaar rasuulku calayhi salaatu wasalaam ubadka yaryar waa dhunkan jiray abu hurayra radia allahu canhu wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhunkaday xasan ibna cali wa cindahu laqarc ibnu xaabis waxaa rasuulka markaa ag joogo indhaha ku hayay nin la odhan jiray alaqrac ibnu xaabis jaalisan faqaala alaqrac ina liya casharata min alwalad maa qabaltu axada minhum dhunkashada nebigu inankaa yar u dhunkaday buu la yaabay wuxuu ihi toban inan baan leeyahay mid ka mida weligay maan dhunkan fa nadara ilayhi rasuulu llah wa qaal man laa yarxam laa yurxam rawahu lbukhaari wa muslim rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkaa waa ka yaabay le toban inan baan leeyahay oo mid ka mida weligay maan dhunkan xaggiisu eegay waxaanu u sheegay ciddaa naxariisan ilaahayna inaanu naxariisan dhunkashadaasi ubadka yaryarina inay ka mid tahay naxariisashada lagu helaayo naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku muujiyey naxariista iyo tudhaalaha u haya ubadka yaryar ficillo aada u la yaab badan oo maanta hadday masaajidadeenna ay ka dhacaan dadka in badan oo ka midi saluug ay ka muujinayaan waxa uu yihi saxaabiga la idhahda burayda khatabanaa rasuulu llah sala allahu calayh wasalam waxaa noo khudbadeeyey rasuulkii ilaahay fa aqbala alxasanu walxuseyn calayhima qamiisaani axmaraan yachuraani wayaquumaan nebigoo mimbarkii ku taagan oo jumco khudbadaynaya halkaa waxaa ka soo baxay xasan iyo xusein inantiisii faatima radia allahu canha ayaa dhashay waa ilmo cali laba khamiisoo cascas bay xidhan yihiin way yaryar yihiin marna way kufayaano way turaanturoonayaan marna way kacayaan famaada facala rasuulu llah fi hada almowqif muxuu rasuulku sameeyey dhacdadaasi wuxuu sameeyey wax maanta haddaan sameeyo anigu aada ila yaabaysaan ama dadka in badan ay ila yaabayaan fanazla salى اllahu عalayh wasalam faأkhadahumaa fasacida bihima almimbar khudbadii buu joojiyey nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam mimbarkiibuu ka soo dhaadhacay labadii inana yaryaraa buu ka hortegey labadii inana yaryaraa intuu qaatay buu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam mimbarkii uu ka khudbadaynayay uula baxay uma qaala alayhi الsalaatu wasalaam sadq allah ilaahay baa run sheegay markuu yidhi inamaa amwaalukum wa wlaadukum fitna ra'aytu haadayni falam asbir uma akhada fi lkhudba rawahu abu daawuud markaan arkay labadii inana yaryaraan awooga u ahaa oo halkaa soo socdoo kacaa kufaya waan ka adkaysan waayey buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasaan khudbaddii u joojiyey mimbarka markuula baxay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam khudbaddii jumcaha halkii uu kasii waday nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa wanaagsan ee ubadka yaryar uu kula dhaqmi jiray ee noloshiisa ku xardhan aadna uga dhex bidhaamaya waxaa ka mid ahaa altawaaducu lilatfaal wa cadamu takaburi calayhim ubadka yaryar inaanu iska weynaysiin jirin isagoo nebigii ilaahaya kii ilaahay subxana wa tacaala uu doortay bal nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la dhaqmi jiray sidoo ay yihiin dad jira dad mudan ixtiraam iyo qadarin dad mudan xuquuqdooda in loo gudo dad mudan noloshan adduunya in lagaga farxiyo waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnihiisa ka muuqda tusaalayaal badan oo tahayna tusinaya waxaa ka mid a mudaacabatu lilatfaal caruurta yaryar rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa la kaftami jiray waxaanu kula hadli jiray hadal ka farxiya oo hadday cadhaysan yihiin ama murugaysan yihiin cadhada iyo murugada ka duuliya anas bnu malik radia allahu canhu wuxuu ihi see bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey fii kitaabi aladab nabiga calayhi salaatu wasalaam noo yimi gurigaa anas iyo rasuulku aad buu u tegi jiray reer ay si gaara isugu xidhnaayeen baa reerkaasi ay ahaayeen waxaan walaalahayn buu hi inan yaroo la idhaahdo abu cumayr abuu cumayr talow intuu leegyahay wa adunuha waxsibuhu kana futayman waxaan u malaynayaa buui inuu ahaa markaasu mid naaska laga daayey waa ilmo aada u yar rasuulku calayhi salaatu wasalaam siduu ula dhaqmay rasuulku wuxuu arkay maalin inankaa yaroo muruga ay ka muuqato shimbir yaroo uu lahaa oo uu haysta uu rabaysan jiray uu ku ciyaari jiray baa shaw dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam si uu murugadaa iyo warwarka haya ilmaha yar uga biyo waa la kaftamo wuxuu ku ihi yaa abaa cumayr maa facala nuqayr abuu cumayrow muxuu sameeyey shimbirkaagii yaraa inankii yaraa waa qoslay murugadii iyo tiiraanyadiina halkaasi ayay kaga duushay waa xadiid la yaab leh dadka qaarkood oo axaadiida nabiga calayhi salaatu wasalaam fiqiga iyo axkaamta ku duugan aan fahamsanayn ayaa muxadisiinta xadiidkaa kula yaabay uu ihi maxay ka wariyeen xadiidkaasi talow maxaa axkaam iyo fawaa'id ku jirta ibnulqaas sheekh la yidhaahdo oo ka mida culimada fuqahada shaaficiyada ayaa wuxuu qoray kitaab dhan oo xadiidkaasun ku saabsan yaa abaa cumayr maa facala nuqayr wuxuu ka soo saaray akthara min miati xukmin wa faa'idatin diiniya boqol xukun iyo faa'iido in ka badan oo axkaam iyo faa'iidooyin ah nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam ubadka yaryar siduu ula kaftami jiray waxaa tusinaya xadiidka wariya ibnu xibbaan wa kadalika abushaykh kitaabkiisa la yidhaahdo akhlaaqu nabiyi calayhi salaatu wasalaam can abi hurayra qaala kaana rasuulu llahi layadlucu lisaanahu lilxasan bni cali rasuulka calayhi salaatu wasalaam xasan ibni cali maruu ka soo horbaxo carabku uu soo saari jiro carabkiisa casaankiisa ayuu tusi jiray fayara asabiyu xumrata lisaanihi fayanbahishu ilayhi inanka yidhi markuu arko casaanka carabka nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasi waa ka qoslin jirtay oo waa ka farxin jirtay waa xadiid saxiixa weeye anas ibnu malik wuxuu tilmaamay isagoo ka warramaya tawaaducii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqan wanaaggiisa iyo ubadka yaryar sida aanu sida aanu isaga kibrin jirin ee nolosha uu la wadaagi jiray anas baa mara calaa sibyaan fasalama calayhim caruur yarar buu anas ibnu maalik soo maray oo ciyaaraysa markaasuu sida dadka waaweyn uu salaamo ayuu u salaamay faqaala wakaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam yafcaluhu rasuulkaas sidaa yeeli jiray buuhi markuu soo maro caruurta yaryar rasuulku salaamta lama dhaafi jirin waa salaami jiray xaqu lmuslim cala muslim bay ka mid tahy ilmaha yarina waa muslim xaqay kuwa waaweyni la gaar yihiin maaha maantana waxaa dhacda halka dadku ay ka gaadheen qallafsanaan iyo adadayg caruurta yarare hadday salaamaan inaanay salaanta uga jawaabin oo lagaba yaabo dadka qaarkood inay ceeb u arkaan iyagoo waddooyinka marayo dadku ay arkayaan caruura yaryar inay la hadlaan ay u jawaabaan ama ay salaamaan ama ay waxweydiiyaan ama su-aal uga jawaabaan ama salaantaba ay ka celiyaan cabdullaahi ibnu cumar laftiisuna saasuu samayn jiray kaana idaa mara cala sibyaan sallama calayhim rasuulkay dhaqankaa wanaagsan ay ka barteen nabigu calayhi salaatu wasalaam ubadka yaryar waa u sabri jiray weli waxay ku jiraan xaalad koritaan qaarkood waxaa laga yaabaa inaanay weli garaadsan kuwa garaadsadayna mar haddaanay qaan gaadhin weli caqligoodu ma buuragaroobin dhacdhacoodaa badan iyo jiirhjiirhkooda nabigu calayhi salaatu wasalaam waa u sabri jiray weliba xaaladaha u sabray caruurta yaryar ciyaartooda iyo jiirhjiirhkoodu waa xaalado la yaab leh oo maanta dadka in badanoo ka midii ubadka aanay ugu sabri karin nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida sida nasaa-i u wariyay isagoo saxaabada tukinaya sujuuddii buu ku raagay ilaa saxaabadii ay yaabeen oo qaarkood ay is yidhahdeen malaa waxbaaba rasuulkii ku dhacay oo madaxa ay kor uga soo qaadeen sujuuddii oo ay arkeen nebiga calayhi salaatu wasalaam oo sujuudsan inankii yaraaye awooga u ahaaye xasan ibni calina dusha uu ka saaran yahay nebigi oo sujuudsan buu dusha ka saaran yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaadii dhameeyey saxaabadii waxay idhaha rasuulkii ilaahayow sujuuddii baad ku dheeraatay ilaa aanuu isnidhi malaa waxbaaba dhacay talow rasuulka miyaa loo waxyoonaya mise wax kalaa dhacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullu dalika lam yakun waxaad sheegaysaan oo dhami ma dhicin laymana waxyoonahay wax kalena ma dhicin maxaa taloo sujuudda ku raajiyey walaakina bni irtaxalanii fakarihtu an ucajilahu xataa yaqdiya xaajatahu inankaygaa yar soo ma aragtaan waa inanku awooga u ahaa ayaanoo sujuudsan dusha iga baxay waxay dhibsado ay ila noqon weyda inaan dedejiyo waxaan sujuudda u dheereeyey si uu xaajadiisa u guto ciyaartiisa u dhammaysto maanta inan yaroo aad dhashay ama inan yaroo aad dhashay adoon sujuudsan hadday dusha kaaga baxdo talow salaada markaad ka baxdo maxaad ku samaynaysaa iska dhaaf inaad sujuudda ilmaha yar daraaddii aada ugu raagtay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam carruurta yarar masaajidka ayuu keeni jiray bal isagoo salaada ku jiro ilaahay hor taagan ayuu qaarkood rasuulku xambaarsanaa bukhaariyo muslim waxay wariyeen can abi qataada ana rasuula allahi kaana yusallii wahuwa xaamilun wa huwa xaamilu umaama binta zaynab binti rasuuli illah waliabi lcaas ibn rabiic rasuulku waa tukanayay isagoo oo sida inantii yarayda awooga u ahaa ee umaamo la odhan jiray inantiisii zaynab ay dhashay abulcaas ibnu rabiicna aabbaha u ahaa fa idaa qaama xamalahaa rasuulku calayhi salaatu salaam markuu kaco inantaa yar waa qaadayo waa la kacay wa idaa sajada wadacahaa marka uu doono inuu sujuudana rasuulku waa dhiganay ila isagoo sida ma sujuudi kare markuu sujuudda dhammaystay iyo fadhiyadana rasuulku waa la kacay oo saas uu qaadanay maanta waxaa masaajidadeena ka dhacda oo aniguba goobjoog aanu ahaa in ragga qaarkood oo hablo yaryar oo aada u da-yar oo aanu rag hunguri ka gelahayn oo masaajidka ay keeneen lagula dagaalamay feer baa la ysula baxay iyadoo khudbaddii jumcuu socoto anaa goobjoog u ahaa waxaa la ysku haystay wuxuu ahaa maxaad inanta yar masaajidka usoo gelis iyo inanta yar anaa watee iska daa muran dheer dabadii feer bay isula baxeen labadii nin iyadoo khudbaddii jumco ay socoto waxaa la ysku haystaana waa inanta yar maxaad masaajidka usoo gelis waxay ka turjumaysaa dhaqanka qallafsan ee adag ee khilaafsan dhaqankii nebigu calayhi salaatu wasalaam ubadka yaryar uu kula dhaqmi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam carruurta yaryar waxbuu la cuni jiray inuu xeedho wax kula cuno ceebna uma arki jirin nuqsaan inay ku tahayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma aqoon dadka waaweyn bay ula mid ahaayeen xagga wax la cunista cumar ibni abi salama waa inan yar saxaabigii abu salama la odhan jiray baa dhalay hooyadii waa umu salama markii dambe rasuulkay calayhi salaatu wasalaam u dhaxday waxay ka mid ahayd hooyooyinkii muuminiinta wuxuu inooga waramayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu ula noolaa qaala kuntu ghulaaman fii xijri nabiyi calayhi salaatu wasalaam waxaana inan yar oo rasuulka dhabtiisa ku jiray maadaama dee hooyadii ay u dhexday rasuulka wa kaanat yaddii tatiishu fi saxfa gacantaydu waxayd marka wax la wada cunaayo mid xeedhada ku wareegto oo marba meel baan ka dirsanayay buuhi ila waa ilmo yar fa qaala lii rasuulu llah ya ghulaam sami illaah rasuulku calayhi salaatu wasalaam xeedhadii kama kicin oo ma odhan waad edab darantay dadka waaweynna maalin dambe ha u imanin meelaha fadhiisiyo bileed gooniya ugu rida rasuulku calayhi salaatu wasalaam khaladkiisii buu saxay aadaabtii tacaamka iyo raashinkana wuu baray inaanow bismi illaahi dhe markaad bilaabayso kul biyamiinika midigtaada ku cun wa kul mimaa yaliika xagga kusoo xigtana ka cun imaam bukhaari iyo muslim ayaa wariyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ubadka yaryari dadka waaweyn inay la fadhiistaan gaar ahaan xalqadaha wacdiga iyo goobaha cilmiga laga baranaayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma diidi jirin umana arki jirin arrinta noocaasi meelka dhac inay ku tahay dadka waaweyn bal arrinta noocaasi waxay ka turjumaysaa albaabka cilmi barashada oo loo furay ubadka yaryar waxay ka turjumaysaa dadka waaweyn ay la fadhiyaan inay cilmi ka faa'idaystaan oo xikmad ay ka bartaan oo dhaqan wanaagsan oo ay kaga daydaan inay arkaan arrintaasi waxay kobcinaysaa caqligooda iyo garaadkooda cabdullaahi ibnu cumar wuxuu uhi kunnaa cinda nabiyi fa utiya bijumaar nabigaanu calayhi salaatu wasalaam la joognay rasuulka waxaa loo keenay geedkan geedtimiraadka xaydhiisa ayaa loo keenay jiridda xaydh baa gudaha ugu jirta waana la cunaa xaydhaas oo cuntada ayay ka mid tahay fa qaala ina min ashajari shajaratan mahaluha ka mahali muslim rasuulku munaasabadda noocaasa isagoo saxaabada cilmi uga faa'iideynaya su-aal buu ku wajo o wuxuu yidhi geedaha waxaa ka mida geed qofka muslimkaa la midoo shabaha xaggu ka shabahaana waa xagga nafci badnaanta fa markaa fa ayu shajaratin hiya geedka ayaa garanaya geedkaasi waa kee cabdullaahi ibnu cumar waa yar yahay wuxu uhi faaradtu an aquula hiya nakla ilaahay baa fahamsiiyo markiiba waxaa kusoo dhacday geedkaasi inuu yahay shajaratu nakl fa idaa ana asqaru lqowmi fasakatu dabeetana raggii meesha fadhiyey markaan sidaa u eegay waxa ii muuqatay anigu inaan ahay ka ugu daayar riwaayaadka qaarkood fastaxiitu waan xishooday dabeetana waan aamusay ragga waaweynse waa la fadhiyey aabbihii cumarna markii dambe uu sheegay jawaabta inuu garanayo wuxuu yidhi wax walba waxaa iga fiicnaan lahaa inaad jawaabtaa bixin lahayd waalidku waa la jecel yahay ubadkooda inay meel ka muuqdaan oo wax fiicanna ay ku muuqdaan marka laba arrimoodba xadiidka waa ka muuqdaan ibnu cumar oo aada u daayari abubakar iyo cumar iyo raggii waaweynaa majlis majliskii rasuulka ay la fadhiyeen inuu la fadhiyey waxaa kaloo ka muuqda dadka yaryar in looga baahan yahay dadka waaweyn inay ixtiraamaan oo hadalka aanay ka hororsan oo aanay ka boobin oo qofka weyn hadalka ay u daayaan cumar ibnu khataab radia allahu canhu cabdullaahi ibnu cabbaas oo aada u daayar ayaa waxa uu keeni jiray golihii ay fadhiyeen ahlu shuura raggii uu la tashan jiray ahlu bedrin raggii dagaalkii beder ka qayb galay ragga qaar baa salugoo yidhi annaguba inama yaryar waanu leenahay inan ka yartalo muxuu naga daba wadaa su-aal buu weydiiyey cumar cabdullaahi ibnu cabbaas cilmigiisa iyo aqoontiisa uu ku muujinaayo jawaabna u ah su-aasha noocaasi ah ee dadka qaarkood ay weydiiyeen saxaabigii la odhan jiray samura isna wuxuu yidhi laqad kuntu calaa cahdi rasuuli illaahi ghulaama fakuntu axfadu canhu waktigii nebiga inan yar baan ahaa majaalista iyo fadhiyada rasuulka waan xaadiri jiray nebiga qur'aan iyo xadiid wuxuu sheego waan ka xifdiyi jiray famaa yamnacunii min alqowl ilaa ana haahunaa rijaala hum asanu minii inaan hadlo wax kaloo i diidayaa ma jiro inay meesha fadhiyaan mooyaane rag iga da'weyn muslim baa saxiixiisa ku wariyey ilaahay baynu subxana watacaala weydiisanaynaa dhaqankeenna iyo akhlaaqdeenna inuu ka dhigo mid waafaqsan dhaqankii iyo akhlaaqdii nabigeeni moxamed caleyh isalaatu wasalaam aqulu qawlii hada waastaqfir llah lii walakum alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiin wla cudwana ila clى اظaalimiin uma asalaatu wasalaamu clى cabd illahi warasuulih muxamedi wclى alihi wasaxbih wslama tasliima kaiira ama bacdu ayuha lmuslimuuna cibaad allah in badan baynu maqalaa maanta gaalada iyo kuwa daba nashleeyaa inay ka hadlaan xuquuqda idhahdaan xuquuqda dumarka xuquuqda caruurta xuquuqda islaamku uu siiyey ubadka yaryar diin iyo mabda iyo fikir siiyey oo adduunyadan soo maray ama soo mari doonaa ma jiro wax allaalo waxa ay xuquuq ku sheegayaan inta wanaagsane ku jirta iyo in kaloo iyaga ka maqanba islaamku ubadka yaryar uu siiyey waxaa xune ubadka yaryar aan dan u ahayn ee iyagu ay u yaqaaniin xuquuqda ubadka islaamku isagoo ubadka xuquuqdooda ilaalinaya waa ka dheereeyo waa ka fogeeyey nabigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam ubadka yaryar xuquuqdooda ayuu siin jiray inay yaryar yihiin sabab umay noqon jirin xaq ay leeyihiin in laga duudsiiyo oo dadka waaweyn laga hormariyo bukhaari iyo muslim waxay wariyeen can sahl bni sacad ana rasuula allahi utiya bisharaab fashariba minhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo lala fadhiyay yaryar iyo waaweynba sharaab baa loo keenay waxbuu ka cabay sunnuhuna wuxuu yahay qofka isaga laga bilaabaa haddii sharaabkaa la qaybinayo cidda kasii midigaysa inuu u dhiibo wa can yamiinihi ghulaam wa can yasaarihi ashyaakh rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaggii midiga xaqa lahayd inan yar baa ka xiga xaggii bidixe laga xaq lahaana odayaal iyo rag waaweyn baa ka xiga rasuulku calayhi salaatu salaam muu odhan kani waa ilmo yar xaqiisiina ragga waaweyn muu siin rasuulku ilmaha yar xaqiisii buu weydiistay fa qaala lilghulaami ata'danu lii an ucطiya haaulaa wa xaq isagu uu leeyahay hadduu bixiyo isagaa xaqu leh may ogoshahay inaan odayaashaa waaweyn aan siiyo aan ka horaysiiyo maanta wax la isweydiiye maaha taas fa qaala algulaam laa wallaahi maya kuma ogoli ilaahay baan ku dhaarte weliba kuma ogoli sababtu waa maxay wuxuu doonayaa rasuulka ilaahay inuu ka barakaysto ilmaha yari oo halkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka cabay afkiisa uu saaro oo cidi aanay uga horeyn arrintu kama ahahun guri weyni iyo akhlaaqaan wanaagsanayn isagaabaa caddeeye wuxu uhi laa uuhiru binasiibi minka axada qaybtayda adiga aan kaa helay rasuulka ilaahayow ee ilaahay iga kaa siiyey cid kale uga tanaasuli maayo bukhaariyo muslim baa wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waa xaqiisiiyo gacanta ayuu ka saaray xaggee laga helaa maanta camr ibnu salama waa saxaabi aada u yar buu ahaa waktiga sheekadanuu inoo sheegay ay dhacday iyo qisadani wuxuu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam tolkii oo wafdi ugu tegey inuu ku yidhi liyu'adin lakum axadukum salaada wakhtigeeda marka la gaadho midkiin haydiin eedaamo walyaumakum akharukum qur'aana ka idin tukinaya imaam idiin noqonaya ha noqdo kiina idinku qur'aan badan qur-aanka u badan ka xifdisan way soo noqdeen guryahoodii bay ku soo noqdeen iyagoo amarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam fulinaya taladiisiina qaadanaya waxay isweydiiyeen war dadkeennan meesha degan keebaa ugu qur-aan yaqaansan alafanadaruu falam yakun axadun akhara qur'aanan mini way is eegeenoo mid aniga iga qur-aan badan dadkii waa laga waayay waxagu isagu qur-aankaa ka keenay ragga waaweyne aanay ahayn inan yar buu ahay oo ilaahay barakeeyey wanaagna waafajiyey safarada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka yimaadee xagga magaalada madiine kasoo noqda ayuu isagoo da-yar oo lix jira ama toddoba jira ama kaba yar wareysan jiray odhan jiray rasuulka ilahi maxaa qur-aan lagu soo dejiyey halkaasuu qur-aan badan uu ka urursaday inankaa yidhi qur-aankuna ciddii ilaahay subxaana wa tacaala ugu nicmeeyo wuu sharfaa adduuniya aakhiraba waxaanu sababuu noqdaa cidda kale inuu ka sarreeyo oo isagu uu ka horeeyo limaa kuntu atalaqaa min arukbaan maxay yeeleen inankaa yaree lix jirka ama toddoba jirkii markuu noqday ka ugu qur-aan yaqaansan miyay yidhaahdeen war innagoo intaa laaleeg ilmo yar daba istaagi mayne nin weyne hayna tukiyo xaqiisii bay siiyeen qaala faqadamuunii bayna aydiihim wa ana bnu sittin aw sabci siniina rawaahu muslim aniga yidhaahdeenna tuki oo imaam noo noqo lix jir baan ahaa buu ihi ama toddoba jir baan ahaa qur-aankii adduunyana waa ku faa'iiday oo qofka qur-aanka barta ilaahay subxaana wa tacaala diin ahaan iyo adduunya ahaanba oo barakaynaya qayd yar buu xidhnaayo oo si fiican aan u wada gaadhahayn qaarkiisa hoose gabadh baa waxay tidhi war imaamkiina dabadiisa naga qariya macnaa maradii baa ka faydmaysa intay yaraan ka qabto dabeetana wuxuu ihi gabadha hadalkeeda waaban ka faa'iideeyo qayd baa laysoo iibiyey buu ihi aada iyo aadaan ugu farxay oo la yidhi imaamka waa in mare loo soo iibiyo oo lagu ikraamo nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa dhaqankiisa ku wajahan ubadka yaryar adducaau lahum inuu u duceeyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam saciid ibnu jubayr wuxuu yihi ibnu cabaas baa ii waramay wuxuu ii sheegay anahu sakaba linabiyi wadu'an cinda khaalatihi maymuuna maymuuna bintulxaari waxayd cabdillahi bnu cabaas habaryartii xaaskii nabigana way ahayd isagoo guriga habaryartii jooga ayuu rasuulka calayh salaatu wasalaam weyse u dhigay intuu usoo biyeeyey falama kharaja qaala man wadaca liya waduu'i rasuulku markuu soo baxay wuxu uhi weysadan yaa ii dhigay qaalat ibnu ukhti ya rasuula allah maymuuna waxay ku tidhi inanka aan habaryarta u ahay ee cabdillaahi bnu cabaas baa rasuulka ilaah ku dhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ducuu ugu abaalguday faqaal allahuma faqihu fi ddiin wacalimhu ta'wiil ilaahay diinta fahamsii tafsiirka qur-aankana bar ducadana ilaahay waa u aqbalay dabaraari baa qisadoo dhammaystiran wariyey allahuma faqihnii fi ddiin intaasina saxiixaynkay ku jirtaa bukhaariyo muslimba waa wariyeen caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llahi yu'taa ilayhi bisibyaan caruurta yaryari marka ay dhashaan rasuulka calayh salaatu wasalaam loo keeni jiray rasuulu kama san taagi jirin dhabtiisa sharafta leh inuu ku fadhiisiiyo oo mararka qaarkood ay dhacday qaarkood inay ku kaajeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaama uu ahaa inan yaroon ababin biyo unuu iska raaciyey fa yubariku calayhim nabigu calayhi salaatu wasalaam baraku ugu ducayn jiray allahuma baarik fii hada alwalad allahuma baarik fiihi ilaahay u barakee buu odhan jiray wa yuxanikuhum timir buu nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu jilciyo dhan xalagga ugu dhajin jiray waa saadaal fiican weeye wayadcuu lahum rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa u ducayn jiray caruurta yaryar rawaahu abu daawuud waxaa laga yaabaa in badanoo waalidka ka mid ubadkooda inay la kadeedan yihin oo su-aal haddii la weydiiyo jawaabtii la rabay aanay ka soo bixin su-aashaas oo ah ilmahan aad leedahay wax walba waan kula daalay weligaa ma u ducayso ilaahay ma u barid waxaa laga yaaba inu hahda maya umaan ducayn meelo kaleu la xidhiidhayo ilaahay ka sokeeyo uu ku warwareegayay in badan waxaa laga yaabaa awooddiisa iyo xeeladiisa inuu isku dayayo ilmihiisa inuu ku hagaajiyo walaa xawla lahu walaa quwata calaa dalik arrintaana awood iyo xeelad uma laha ilahay cidduu hagaajiya ayuunbaa hagaagaysa allah subxaana wa tacaala ubadkaaga u bari wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka digay caruurta in la habaaro waana dhaqan dhexdeenna aada uga jira ubadka yaryar in la habaaro waalidku mar kastuu xanaaqo ama uu dhibsado oo xoogay ay kadeedaan inuu habaaro rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa tadcuuha calaa awlaadikum war caruurtiina ha habaarina laa tuwaafiquu min allahi saaca yus'alu fiiha cataa'un fayastajiiba lakum rawaahu muslim waxaa dhici karta habaarkiinaasi inuu la kulmo saacatu ijaaba saacad ilahay waxa la weydiista uu bixiyo si kastoo ay kuu kadeedaan carabkaaga waxaad bartaa kelimaadka ducada ah allah yuslixukum ya awlaadi allah yahdiikum ilaahay haydin hagaajiyo ilaahay haydin hanuuniyo dhinacana waad ka dagaalaysaa khaladkoodii baad dareensiinaysaa dhinacana habaari maysida ilahay baad subxana wa tacala uga baryaysaa walilxadiidi fi dalika baqiya allahuma sali calaa nabiyina muxamed wacala ali nabiyina muxamed kama salayta cala ibrahim wacala ali ibrahim وbارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد